Qoysas ka soo barakacay tuulooyin hoos yimaada deegaanka Dadaab ee gobolka waqooyi bari Kenya oo dhibaatooyin dhanka nolosha ah ay ku haystaan deegaanka Dadaab oo dhowaan ay kusoo barakaceen waraysi aan la yeelanay maareeyaha hay-adda musiibooyinka Puntland ee Hadma ayaad maqli doontaan barnaamijka gobaad ee arrimaha haweenka aan uga sheekeyno iyo weliba dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha noolna kama maqna ugu horeyn waxaad kusoo dhawaataan warkeena waris maxamed ibraahim ayaa soo jeedinaysa